hay-adda waabo oo kaashanaysa hay-adda unisef ayaa magaalada ceelgaabo ku qabatay munaasabad lagu soo gabagabeynayay tababar la xiriira isdhexgalka bulshada oo hay-adda waabo u qabatay qeybaha kala duwan ee bulshada waxaa kasoo qeyb galay munaasabada lagu soo gabagabeynayay tababarka madax ka tirsan hay-adaha waabo iyo unisef iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan axmed cismaan cabdi oo kamid ah hay-adda waabo ayaa ka warbixiyay muhiimada tababarka daryeel bulsho ama community care ayaa hay-adda waabo oo kaashanaysa hay-adda unisef ay fangaraynayso tababarada iyo nidaamkan ay bixinayso qololaya c i s b sida ka muuqata boorka iyo wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoysku waxay iska kaashadeen in si guud iyo dowladda hoose dowladaha hoose in si guud loo xulo dad sideed qofa sideeddaa qof iyaga la tababaro lagu tababaro tacadiyada ka dhanka ah bulshada iyo inay maaragtay dadka discussion iyo dooda u furi karaan sideed iyo tobankii qof waxay soo xusheen qof waliba wuxuu soo xusheen labiyo toban labiyo tobankii qof oo soo xushay markaa waa la doodayey waxaa laga doodayay hadda xaaladaha jira deetana wixii laga soo saaray waxbaa laga qabanayey muddo lix biloodii soo socday qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qeyb galay munaasabada lagu soo gabagabeynayay tababarka ayaa bogaadiyey tababarka aada baan hay-adda usoo dhaweyneynaa waana barnaamij loo baahnaa runtii waayo wixii kale oo dhan oo dee hay-aduhu inoo keenayeen qabandii iyo gelli baa u badnaaye hay-ad nabadgelyo inagala shaqaynaysaa aada baan usoo dhaweyneynaa marka koowaad iyo marka labaadba waxaan leeyahay intiina barnaamijkan gacanta ku haysaa annaga golo degaan ahaan waan idinkala shaqaynaynaa si dhowna waan idinla shaqaynaynaa waana runtii arrin aada iyo aada muhiim ugu ah gobolkeenna waayo gobolkeenna waa gobol xaasaasiya oo u baahan in qof kasti meeshuu joogo uu ka guntado oo nabadgelyada iyo horumarka iyo maxaanku idhaahay isku tashiga uu si midnimo leh uga wada tashano runtii aada baan ugu faraxsanahay ee barnaamijkan meesha ka baxay ama lainoo sharxay sida uu ahaa iyo intuu soo socday waxaan isleeyahay waa barnaamij bogaadin mudan oo aan uga mahadnaqayo unisef iyo waabo oo iska kaashaday iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay intaasi waa mahadnaqa raggii u dhabar adeegay ama dhallinyaro ahaa ama cuqaal ahaa ama haween ahaa ama askarteeda lafteeda waa ku jirtaa waan u malaynayaa ee ka faa'idaystay iyagana waa mahadnaqaya inay sii wadaan oo maaragtay ay sii horumariyaan mashruucan sidaa la sheegay unisef waxay ka mid tahay hay-adaha waaweyn ee guud ahaan adduunkaba ka shaqeeya waabona waa la mid labadaba waxaan leenahay wixii aad qabateen degmada iyo bulshada aad geliseen waan idinka mahadnaqaynaa waan idinku soo dhaweynaynaa annagu kala guri mayno codkor culimo hooyooyin haween cid kasta waa bulshadii degmada ceergaabo weeye cidda aad tababarteen ama sideed qof oo hore ha noqdaan ama labiyo toban kale midkiiba ha soo xusho boqol iyo afar ha noqdaan wax badan bay magaalada iyo bulshadaba ka bedelayaan baan qabaa marka waxaan leeyahay intiina lagu tabcay waabo iyo unisef way ka soo baxday intii iyaga laga sugayey intiinibaa hadhay maahan markii ugu horreysay oo hay-adda waabo tababar la xiriira isdhexgalka bulshada ugu qabato bulshada magaalada xerigaabo